dowlada hoose ee degmada boosaaso oo kaashanaysa bulshada magaalada ayaa xaafada biyo kulul ka sameysay ololo lagu furayo wadooyin ay yaaliin dhagaxaan ololahan ayaa qeyb ka ah dadaalada lagu soo celinayo bilicda magaalada boosaaso xoghayaha dowlada hoose ee degmada boosaaso ismaaciil cali buureed ayaa ka waramaya ololahan ay bilaabeen waxaan halku ka daahfuraynaa ololaha dhagax gurista xaafadda biyo kulle oo ah xaafaddii saddexaad oo laga furaayo barnaamijka dhagax gurista waxaa weeye tiimka halka jooga odayaasha xaafadda aad baa u mahadsantihiin shaqadaas waa shaqo aad waxwey loogu baahan yahay in laga guro magaalada lagana nadiifiyo dhagaxa dhibaatada iyo ku noqda iyo shiddada saa aragtaan luuq kasta iyo laami kasta waxaa iska yaalla dhagax waxaasuna waxa inagu keennay oo xaafadaynu keennay oo qof kasta waxa weye markuu isticmaalo dhagaxa inta haraaga abuu wuxuu iska dhiganaya albaabkiisa ama gidaarkiisa taas waxyaaba khaladkaa weeye marakan ololahaas waa lagu wada guraya magaaladana waa laga nadiifinayaa wixii hadda ka dambeeya qofkii si ula kaca u dhigta xaafadiisa hortiisa iyo wadooyinka jididka ku xiran waxa weeye waxaa ka dhalan doona insha allah ciqaab baa ka dhalan doonta waana lagu qofkaana lagu ganaaxi doonaa isagaana guraa doona marakan waa ololo weeye xaafadaha waxaan ugu baaqayaa laamaha xaafadaha inay si fiican ula shaqeeyaan oo waxaweye tiimkan halkan waxaweye hawsha tabaruca wada inay waxaweye kala qayb qaataan oo dhagaxaas la guraan qaar ka mida bulshada iyo gaadiidleyda magaalada boosaaso ayaa soo dhoweeyey ololahan lagu banaynayo wadooyinka iyagoo sheegay inay kaalintooda ka qaadan doonaan haddana diyaar baanu u nahay xaafad qurux badan wadooyin dhalaalaya wadooyin qurux badan baan rabnaa insha allah bilmillaahi kariim shaqadaasna diyaar baanu u nahay waana shaqaynaynaa horena diyaar baanu ugu ahayn wadaan kale istaagi jirna hadda waxaan ku marnaa laba gaari saddex gaari waa idinka mahadcelinaya dhammaantiin inaad shaqadiinna halkaa kasii wadaan oo xaafadaha hagaajisaan oo magaalada laamiya keentaan oo waa wixii laynin doortay oo ayninka sugayni oo qoraxda loo taagnaa ee shacabkuna qoraxda u taagnaa
bannaynta wadooyinka bilicda magaalada maantana waa qaybta saddexaad oo xaafadda biyo kulule ka bilaabanaysa dhammaan waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan gudiyada xaafadaha sida fiican uga qayb qaateen oo diyaar garow ugu galeen ololahan oo socon doono muddo toddoba maalin ayaa looga gol leeyahay bannaynta wadooyin muhiim ah oo ay dhagaxaan jareen si magaalada nadaafadeeda loo ilaaliyo